magaalada baled xaawo ee gobolka gada ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku dooranayeen ardayda jaamacadda gada yunifersity guddoomiyaha midowda ardayda iyo ku-xigeenkiisa munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan jaamacadda ardayda jaamacadda iyo martisharaf kale guddoomiyaha doorashada jaamacadda gado cabdicasiis mubaarak ayaa ka warbixiyay sida ay u qabsoomtay doorashada ku-xigeenadooda kale ah cabdulaahi cusmaan diiriye iyo cabdifax shukri sidaad oo ka kala socdo kuliyadda shareecada labada guddoomiye ku-xigeen oo ka kala socda kuliyadda shareecada iyo labada guddoomiye cabdulaahi cabdi maxamed oo ka socda kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha iyo cabdiqafaar cumar bulle oo ka socda kuliyadda health science ama caafimaadka codadkii maanta la dhiibtay guud ahaan waxay ka koobnaayeen dhammaan fakaltiyada kala duwan ee jaamacadda caalamiga ee gado ee isugu jiro kuliyadda shareecada iyo qaanuunka kuliyadda caafimaadka kuliyadda culumta kombyuutarka kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka kuliyadda iyo kuliyadda culumta educationka ama waxbarashada cododkii maanta baxay guud ahaan ee la dhiibtay waxay tiradooda ahaayeen saddex boqol iyo toddobo cod waxaa hallaabay hal cod oo ka mid ah waxaana si sax ah u codeeyey saddex boqol iyo lix arday oo maanta hoolkaana la fadhiyo boqol afartan iyo saddex cod oo ka mid ah saddex boqol iyo toddobada cod ama saddex boqol iyo lixda cod ee ansaxday boqol afartan iyo saddex ka mid ah waxaa helay cabdulaahi cabdi maxamed halka cabdiqafaar bulle uu helay boqol lixdan iyo saddex
qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda gado iyo martisharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey sida ay u qabsoomtay doorashada waxaan rajaynahayaa labada murashaax ee tartantay ee maaragtay mid uu ku soo baxay culayska iyo mas-uuliyaddii in iyaduna halkaa ku dhammaatay shaqadan la wadqaban doona guddoomiyaha cusub ee la doortayna waxaan rajaynayaa inuu noqdo guddoomiye wanaagsan ardada isku wada isu keena shaqooyin la yaqaana iyo wax wanaagsanna ka shaqeeya insha allahu annaguna waxaan diiro gelinaa in lala imaado hal abuur iyo horumar iyo maaragtay si wax wanaagsan waxaan guud ahaan inkaga mahad celinayaa sidii wanaagsanayd ee brotocoolka iyo nidaamka loo ilaaliyey ee nabad ay ugu dhammaatay buuqla-aan ay ugu dhammaatay aad baad ugu mahadsan tihiin waalidkii lacag baa laga qaadaa ama idinkaa bixiya idinkana waqti juhd baa bixisaan marka waxaa is weydiisaan su-aashaas limaada ana haahuna halkan maxaan u joogaa qofka caqliga le waa inuu waqtigiis ku xisaabtamaa waa inuu xooggiis ku xisaabtamaa waa inay ayaamaha inay ku socdaan wakti uusan sugaynin waktigu wax soconaya waay cidna axsaan uma samaynayo waa tareen soconaya haddaad ka faa-aysato meeshaas buu ku gaarsiinaya haddaadan ka faa-aysan waxaa way faatakal qidaar tareenka waa ku dhaafaya ciddii ka faa-idaysanaysa ayaa raacaysa waxaan dhihi lahaa waktiina ka faa-idaysta cabdiqafaar maxamed buulle guddoomiyaha cusub ee midowda ardayda jaamacadda gado ayaa u mahad celiyey dhammaan ardayda codkooda siiyey isaga oo sheegay in uu ka shaqayn doono horumarka jaamacadda tartankani wuxuu ahaa tartan lagu dooranayo midowda ardayda jaamacadda caalamiga ma ahan tartan digaal ma ahan tartan si kale ah marka micnaheedu waxay tahay mar walba qof walba wuxuu heegan ugu jiray siday jaamacadda horumar u gaari laheyd siday ardaydu u hilsan lahaayeen hamiyadooda sidaa awgeed tartankii haddaan maanta kusoo baxa micnaheedu kama dhigno inaan qof u callaytamo inaan magaciisa laakiin waxaan diyaar u nahay inaan cid walba la shaqeyno sidoo kale waxaan diyaar u nahay in arday walbo iyo faculty walbo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cid walbo oo codkii siisay iyo cid walbo oona codkii siininba dhammaantiin waa mahadsantihi
guddoomiyaha la doortay ayaa laga rajeynayaa horumarinta nidaamka jaamacadda sida waxbarashada iyo isdhexgalka ardayda jaamacadda gado